waxaa ayaan daro ah ama nasiib daro ah inay weerar dhinaca badda ah ay ku qaadeen dowlad goboleedka puntland oo ah dowlad goboleed aan deris nahay walaala nahay saaxiibana nahay aad iyo aadan uga xun nahay weerarkaas asaga ah annagana haddaan nahay galmudug waxaan diyaar u nahay walaalaheen iyo saaxiibadeen ree puntland inaan maaragtay iskaashi buux aan kala yeelano la dagaalanka sharoodayaasha al-shabaab hadday ahaan lahayd dhinaca xoog isweydaarsiga iyo wixii kaloo iskaashi oo laga maarmaana intaba diyaaraan nahay annaga dhanka naga laftirkeena ciidamadii tirada badnaa ee soo gala deegaanka xoog badan oo kamida weli deegaanka ayuu joogaa oo uu ku haray taasoo runtii khatar ku ah dadka iyo deegaanka khatar ku ah runtii waxaan ugu baaqaynaa ciidamada neto ee badda fadhiya in wixii dhaqdhaqaaq ah oo nimankaa sharwadayaasha ah ee badda ay ka samaynayaan inay mas-uuliyadooda qayb ka mida tahay inay ay maaragtay arrintaas ka hortagaan muddadii hadda lasoo dhaafay duqeymadii ka dhacday maaragtay koonfurta soomaaliya inay sababeen saan isleenahay in xooga al-shabaab in tiro aada u badan oo ka mid ah ay usoo wareegeen dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland inay usoo wareegeen xoogaasi oo aada iyo aada isugu urursaday iskuguna urursanaya deegaanada xaradheere iyo ceeldheer